aad baan kuu salaamayaa jamaal sidoo kale dhegeystayaasha sharafta le meel kastay joogaanba dagaalka maanta dhacay wuxuu ka mid ahaa silsiladii colaadeed ee ay furinaysay maamulka galmudug iyo inta la shaqaysanaysay dagaalka saaka lasoo qaaday dabcan waxaanu ka war haynaa shalay inay yimaadeen cadaado ciidan xamar laga keenay ciidankaas oo ahaa ciidanka u n-ka oo la wareegay qeybo ka mid ah maamulka cadaado madaxtooyadooda iyo xafiisyadooda ciidanka halkaa ku jiray ee hore meesha u joogay ayaa waxaa loo soo xawilay dhanka gaalkacyo iyo colaada gaalkacyo inay ka qayb qaataan intaanu ognahay boqol iyo soddon iyo afar askari oo shan baabuur wadata oo qaarkoodna ay yihiin niisa qaarkoodna ay yihiin maleeshiyaadkii ilaalinayay maamulka galmudug xarumahooda ayaa waxaa loo soo diray gaalkacyo inay ka qayb qaataan colaada hadda ka taagan qolada saakay dagaalka soo qaaday qoladaas ayay ahaayeen
waaya qoladan ka socota midowga africa oo nabad ilaalinta u joogta ayaga amar dowladeed bay ku socdeen waxaana loo soo diray inay ilaaliyaan doorashada ka dhacaysa cadaado maxay marka iyagu kaalidoo kuleeyihin mar haddii iyaga amarkii dowladda ay ku yimaadeen arrintii loo soo diran ay fulinayaan
waxaan aada waxu nahay runtiina tuun weyn aan ka qabnaa doorka qaramada midoobay ee ka ku aadan nabadgelyada iyo colaada ka taagan gaalkacyo labadaba mas-uuliyadda koowaad waxaanu leenahay waxaa iskale galmudug iyo huwanta kale ee la socota oo dagaalo joogtaa ku haysa dagaalada puntland laakiin haddana haddana waxaan aaminsannahay doorka u n ku inuu yahay door aan caddayn waxaan aaminsannahay facilitationka ay bixinayaan ay siinayaan iyo howlfulinta ay siinayaan maamulka galmudug iyo diyaaradaha ay siinayaan in loo adeegsado sidii hubiyo rasaas looga keeni lahaa xamar taasna loo sii adeegsan lahaa markaas in colaada qeyb ka noqoto marka waxaan leenahay doorka u n ku ha caddaado berina ha iska yeeleen inaysan qeyb ka ahayn colaada ka socota gaalkacyo ka socota waxaanu rumaysannahay oon horena u ogeyn in dowladda federaalka ahi si toosa ay dagaalka ugu jirto waxaan rabnaa u n kuna iyaguna ay caddeeyaan roolkooda islamar ahaantaasna ay joojiyaan wax alaala facilitation iyo howfudeyn u sameynaya maamulkaas maamulkaasoo loo sameeyey inuu dhibaato iyo colaad u geysto dadka soomaaliyeed ee walaalaha ee deriska qorshahooduna uu yahay inay soomaaliya ku celiyaan runahaantii dagaalada sokeeye kun sagaal boqol iyo sagaashan koodii ilaa iyo markii colaadda gaalkacyo ay bilaabatay waxaad eedeyn kulul usoo jeedinayseen dowladda federaalka o ad lahaydeen waxay taageeraysaa galmudug oo hub iyo ciidan bay kusoo daaburaysaa eedeymahaas ka sokow maxaa caddayma oo ad u haysaan in dowladda federaalka arrimahan ay ku lug leedahay waxaan umaalinayaa caddayn in nagu filan waanu wada haynaa dadka soomaaliyeedna waa ogyihiin mawqifka dowladda federaalka dowladda federaalka ahi iyo galmudug waa isku mid weeyaan anagu nooma kala socna cadaawada ay muujiyeen oo ay puntland u muujiyeen oo dagaalada joogtada keliya maaha puntland soomaalida qaybo badan oo kamid a deegaano degan iyo dalka soomaaliyeed kamid a ay ka geysteen taariikhda ayaa ayaa qortay ilaa iyo intii dowladdan ay bilaabatay wax qarsoon ma aha hadda kahor waxaan soo bandhignay askartii ay soo direen oo iska soo dhiibay iyagoo si voluntary ah usoo isu soo dhiibay oo annaga noo yimid oo hubka dhigay ayaan hadda kahor soo bandhignay marka in colaada xamar laga abaabulayo colaad siyaasada ay tahay dowladda federaalkuna ay horboodayso muxuu ahaa galmudug oo ayagu ay sameeyeen oo gacan ku rimisa oo aan ahayn maamul xataa shuruudii buuxiyo khasab lagu aasaasay haddana loona abuuray inuu colaad ka kiciyo burburna u geysto deegaanada nabadda ee puntland run ahaantii arrin qarsoon maaha waa arrin bulshada caalamkuna ay og tahay dadka soomaaliyeedna ay ogyihiin dowladda federaalka xukuumaddeeda waxaa madaxka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid maalmihii ugu dambeeyena wuxuu ku sugnaa puntland aqalka sare ee federaalkana waa tii loo doortay oo uu ku guulaystay isagoo ka hadlaya colaadaasna lama arag marka isaga maxaad ugala hadli weydeen oo u ohan weydeen dee dowladdaad baana weeraraysa oo maxaan ku rahda hub iyo ciidan ugu soo daaburaysa wax ka qaba maxaad u ohan weydeen
waxaan u malinayaa su-aashaas waxay ku abbaan tahay cumar cabdirashiid inaad weydiisid iyo doorka uu ku leeyahay mas-uuliyadda ka saaran dalka inuu nabadeeyo gaar ahaan deegaanada uu kasoo jeedo isaga ayaa mas-uuliyad saaran tahay isaga ayaa matelaya ummaddii soomaaliyeed prime minister ah isaga ayaa deegaanada puntland kasoo jeeda isaga ayaa la doonayaa inuu su-aashaasi uu ka jawaabo sidaan waan aaminsanahay waayahay puntland waxa ay qayb ka tahay dowladaha federaalka ee soomaaliya dhowaana doorasho ayaa la filaya inay soomaaliya ka dhacdo waatan aqladii aqalka sare kii hooseba iminka howlahoodii lagu jiro arrimahan colaadda iyo eedeymahan aad u jeedinaysaan federaalka iyo haddiiba ay jirto in federaalku ciidamo inu kusoo daabulayo maxay doorashada la filaya u dhimi karaysaa baa is leedahay waxaan is leeyahay waa sidii ay dowladda federaalka raadinaysay mas-uuliyiinta ugu sarreeya in olaadan hadda ayagu ay sameeyeen oo gacanta ku gacantooda ku abuureen inay dibdhac u geysato doorashooyinkii loo fadhiyey inay dalka ka qabsoomaan sanadkan dabayaaqadiisa waan waan qabaa inay tahay arrin siyaasadeed ajenda siyaasadeed dowladda federaalk guud ahaanba ay ka midaysan tahay waxaanan aaminsanahay haddii xaaladdu sida ay kusii socoto anigu shaksiyan colaadan maalin walba joogta ee la hurinayo ee abaabulan inay cawaaqib xumo ay ku samayn doonto doorashada dadka puntlandna ay dowlad ahaan iyo shacab ahaan labaduba ay u furan tahay markaa mowqif ku habboonaan ay ka qaataan ugu dambayntii maanta dagaal baa dhacay in muddo aan soconayay maxaad nooga sheegi karaysaa dagaalkaas iyo khasaarihii ka dhashay su-aasha ku saabsan ee khasaaraha jamaal aad weydiisay maanta waxaan la soconaa maleeshiyaadka soo weeraray magaalada inay madafoe kusoo rideen xaafadda garsoor oo dad nabad markaasi u jiifay deganaa meesha ay guryahoodii dhibaato u geysteen intaan hubno hal guri iyo muxuu ahaa dugsi qur-aan iyo masaajid saddexdaasba waan hubnaa inay xabado kusoo rideen oo markaa dhibaato ay u geysteen dadka dagaalka soo qaaday maleeshiyaadkii cadaado ka yimid bay ahaayeen oo lasoo diray weliba dad deegaanka ma ay ahayn saraakiisha ciidamada ayaa lagala xiriirayaa dhibaatadu intay leegta laakiin waxa keliyan ku caddayn karaa waxa weeyaan inaan annaga xaggeena dhiib jirin muxuu aha mar kasta oo duulaan ay soo qaadaan colaad ay soo qaadaanna hadda waa dad xaq daran weeye oo xaqdaran ku duulaya dhul aysan lahayn iyo deegaana aysan lahayn ku dagaalamaya hadafkooda uu yahay burburin inay dadka iska horkeenaan iyo dhibaatayna geystaan iyo barkac sameeyaan marka mar walba fashil bay ku dhamaadaan dhibaatana waa loo geystay saraakiisha ciidamada ayaad kala xiriiraysaa wixii macluumaad oo dheeraada laakiin xaggeena wax dhiba kama jiraan intaan war ku hayo